إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerare askar lagu laayay gaadiidna lagu gubay ayay kenyaatiga ku sugan dhulka n f e kala kulmeen mujaahidiinta al-shabaab in ka badan labaatan ruux ayaa ku dhintay gaari kiniisad u socday oo shil ku galay deegaan ka tirsan dalka kenya waxaa xalay la weeraray qaar ka mid a fariisinka ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha hoose waaliga mudug ayaa ka warbixiyey booqasho uu ku tagay qaybo ka mida gobolka mudug iyo gurmadu gaarsiiyey dadka ay booqdeen munaasabadii loogu kala qaaday laba beelood oo dad iska dilay ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ragga ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee tagaasyada loo yaqaano ayaa magaalada hargeysa ka dhigay isku soo baxay kaga soo horjeedaan lacaga dheeraada oo lagu soo rogay ciidamo ka tirsan dowladda ruushka ayaa lagu qarxiya waddanka suuriya warkiiyo faahfaahsan weeraro askar lagu laaya gaadiidna lagu gubay ayay kenyaatiga ku sugan dhulka n f d kala kulmeen mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya maxamed cali aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey dhulka soomaalida n f d ee kenya haysato kuwaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gaadiid weerarada oo kala dhacay daraad iyo shalay ayaa ka kooban qaraxyo iyo dhabagallo waxayna ka kala dhaceen agagaarka mandheera iyo deegaanka raamo haddaan ku horayno weerarkii daraad waxay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen ciidamo kenyaati ah oo ku lugaynayay inta u dhaxaysa mandheera iyo finnow ciidanka ayaa ka dhegay gaadiidka iyagoo uga baqaya in la qarxiyo ama kamiin loo dhigo sidaa darteed iyagii ayaa la qarxiyey xogtu waxay sheegaysaa in askartaas ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac walow aan la helin caddada rasmiga ah ee dhimatay iyo inta dhaawacantay goobta qaraxu uu ka dhacay waxaa soo gaaray mid ka mida gaadiidkii ay ciidankan ilaalinayeen kaasoo daabulay meydadka iyo dhaawacyada sidoo kale maalintii shalay waxaa dhacay weeraro kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geesteen inta u dhexaysa ceel waaqlabo iyo raamo mid ka mid ah weeraradan wuxuu ahaa jidgal loo dhigay kolonyo ciidamo kenyaan ah oo xawaaro sare ku soconayay waxaana uu kamiinkaas daqiiqado kooban kadib hakiyey askartii kenyaatiga wuxuuna isku beddelay dagaal toos ah muddo yar kadib waxaa kenyaatiga laga gubay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen tobannaan askari kadib markii lala helay hub culus kaasoo haddana sii rogmaday ilawareedyo lagu kalsoon yahay waxay inoo xaqiijiyeen in wixii saarnaa gaariga ay dhinteen marka laga reebo saddex askari oo dhaawacantay isla aaggaas waxaa ka dhacay kamiin kale oo loo dhigay ciidanka kenyaatiga kaasoo isana looga gubay gaari nuuciisu yahay kooyal waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay dhammaan askartii saarneyd gaariga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dardar leh uga howlgalaya gudaha kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee n f d halkaasoo xilligan noqotay goob ay adag tahay in askarta kenya ay ku socdaalaan halka xilliyadii hore ay usoo dalxiis iyo nasasho doonan jireen tanina waxay keentay in dadka muslimiinta ee dhulkaasi ku nool ay dareemaan in culayskii ciidankaas uu ka khafiifay in ka badan labaatan ruux ayaa ku dhintay gaari kiniisad u socday oo shil ku galay deegaan ka tirsan dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya gaar ahaan deegaan lagu magacaabo muyingi oo ka tirsan ismaamulka kituwe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ugu yaraan saddex iyo labaatan qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen gaari shil ku galay webi mara gobolkaas gaari uu nuuciisa ahaa bas ayaa waxa uu doonayay inuu ka gudbo buundo halkaasi ku taala waxaana ka awood batay biyaha sida yelo xog ogaala ku waramayaan baska waxaa saarnaa arday gaaraya ilaa konton kuwaasoo u socdaya xaflad aroosa oo ka jirtay kiniisad ku taalla deegaanka saraakiisha booliiska gobolka ayaa arintani ka dhacday ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in afar ka mid ah saddex iyo labaatanka ku geeriyootay shilkan ay ahaayeen carruur waxay sidoo kale sheegeen in toban qof ay badbaadiyeen cadaadis ayuu wajahayay darawalka baska maadaama dadka rakaabka ah ay doonayeen in xil hore ay tagaan xafladda arooska sidaas waxaa warbaahinta u sheegay qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaariga islamarkaana ka badbaaday inkastoo aan la helin qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay gaadhiga haddana waxay xukuumadda kenya ku dhawaaqday in habeennimadii xalay ay hakisay barnaamijkii samata bixinta maalinta berita aana ay dib u bilaabayso islamarkaana ay raadinayaan qaar ka mid ah dadkii lala'sanaa ma ahan markii ugu horreysay shil ka la mid a uu ka dhaco gudaha dalka kenya waaliga mudug ayaa ka warbixiyey booqasho ay ku tageen qaybo ka mid a gobolka iyo gurmad ay gaarsiiyeen dadka ay booqdeen maxamed daahir cali sow ayaa ka warramaya isagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey booqasho lix cisho qaadatay oo ay ku tageen qaybo ka mid a gobolka waxa uu xusay iyagoo gurmad wada inay gaareen dhulkii bilo ka hor ay ku soo duuleen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug
waxay ahaayeen deegaanadii sida aad ogtihiinba cadowgii ku soo duulay gobolka mudug bilihii lasoo dhaafay qaybihii uu saameeyey tuulooyinkii iyo degmooyinkii uu saameeyey uu dhibaatada ka geystay bay ahaayeen kadibna alxamdulilahi rabbialcaalamiin allah tabaaraka watacaala uu naga dul qaaday marka dee raadkii uu reebay in moogtahay dhibkii uu u geystay ummadda muslimiinta ah inaan bal ummadiina u duceyno wix gurmad ahoo aan ka geysan karnay oo aan raadkooda ku baabi'i karnayna inaan magaranaysaa ku baabi'ino ummaddana aan bal la wadaagno dhibtii soo gaartay aan la wadaagno sheekh xasan abuuxamse ayaa la weydiiyey waxa ay kala kulmeen dadka ku nool deegaanada ay booqdeen runtii maasha allah waxaan kala kulannay soo dhoweynaan kala kulannay farxad bay nagu soo dhoweeyeen aad bay magaranaysaa noo dhiirigelinayeen dad runtii waxay ahaayeen iftiin u baxay oo mar inta mugdi galay ummaddu ummad muslimiina oo deegaan ahayd oo nabad ahayd oo magaranaysaa cadowbaa kusoo duulay qeybo kamida qabsaday baabi'iyey burbur hantiyadeed iyo barakaac iyo magaranaysaa dhibaato u geystay wixiina alxamdulilahi rabbialcaalamiin markii mujaahidiintu ay meel walba isaga gurmadeen oo gacan la saaray cadowgii jabay dadku waxay noqdeen dad mugdi ka baxay iftiin u baxay waxa uu sheegay in dadku ay barakaceen mar uu ka hadlayay saamaynta ka dhalatay duulaanka fashilmay ee lagu soo qaaday dadka oo muddo haystay amni lagu helay shareecada islaamka dadku waa barakaceen burbur hantiyadeedaa soo gaaray barakac baa soo gaaray dadkii ayagoo markii horeba abaar ku jiray oo kulayl jiray oo shiddo ku jiray haddana markii wixii nuucaasahay ay soo dhex galeen waxa weeyaan dadku way barakaceen burbur baa soo gaaray ma garanaysaa waxay arkeen wax aysan weligood aragoo xumaan ah oy maqli jireenaa soo gaaro dhibaata moogtahay la dhihi karo culus baa soo gaarta marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waa waa kasoo kabanayaan waa kasoo kabanayaan alxamdulilah wilaayada waxaa socdaalka ku helinayay maktabka caafimaadka iyadoo bulshada la gaarsiiyey gurmad caafimaad iyo mid raashin qaybin ah
gurmad caafimaad iyo mid ma garanaysaa raashin iyo mid biyo dhaanin hawshu gurmadku waa isdaba socday marka wixii uun tabarteenna ahay oo aan qaban karna hadda baahi lama koobi karee waan qabanay waan qabanay alxamdulilah rabbilcaalamiin ugu dambayntii weliga mudug ayaa isdul istaagay xaaladda guud ee wilaayada mudug alxamdulilah rabbilcaalamiin xaaladda walaayadu hadda waxaa la dhihi karaa aad bay u fiican tahay hadday noqon lahayd amniga hadday noqon lahayd hadday roobka noqon lahayd hadday noqon lahayd heshiiska iyo deris wanaagga iyo waxyaabaha ka dhexeeyo hadday noqon lahayd dhammaan waxaa la dhihi karaa gobolku alxamdulilah rabbilcaalamiin aad buu u fiican yahay aad buu u fiican yahay la dhihi karaa maamulada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka soomaaliya hoos tagana xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa aa labaa booqasho iyo indhendheen ku taga dhulka ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana ay u koorgalaan xaaladda bulshada iyagoo ka qayb qaata adeegyada muhiimka ay u baahan yihiin bulshada waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalk ee gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in dhowr saldhig oo gobolkaas ay ku leeyihiin askarta soomaalida ah ee la shaqaysay shisheeyaha ay mujaahidiinta xalay weerareen saldhigyada la weeraray ayaa waxay ku kala yaalaan degmada awdhegle deegaanka calamada ee duleedka ceelasha biyaha iyo sidoo kale mid ku yaala degmada janaale waxaa intaa dheerow ay mujaahidiinta xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose munaasabadii loogu kala qaaday laba beelood oo dad iska dilay ayaa waxay ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan zakariya cumar ayaa faahfaahinaya
kadib dagaal sababay inuu dhiig ku daadsa oo dhex maray beelaha jejeele iyo makane ee wadadega magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan islamarkaana ay wilaayada islaamiga hiiraan ku guulaysatay inay dhex dhigto heshiis ayaa waxa ay diya ku kala qaateen munaasabad ka dhacday degmada buuqa qableh ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid sihir sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen marti isugu jirtay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda sheekh axmed dheere oo ka mid ah culummada diinta islaamka sheekha ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay daadinta dhiigga qofka muslimka ah shayga ugu weyn waxyaalaha la yska reebo shirkiga ayaa ah dembiga libaadi waxa weeye naf muslima oo waxba gelin dilkeedii oo camdan loo dilo maxaad u malaynaysaan marka hadduu gaal ka dambeeyaba naftaa muslimkaa oo dembiga ugu weyn aad ka gelayso hadduu gaal lacag ku bixinaya ka warran si aad isu dishaan oo la iloobo kelimatu laa ilaaha ila allahu iyo muqhtadaataha waxay kelimadaasi keenayso oo ahayd inaan walaalo aad tihiin meel kasta ood joogta ilaahay ka baq waxaana laga rabaa marka ilaahay inaan ka baqno ka tooba keenna dembiyadii dhacday cibro ay noo noqoto annagiiyo dadka naga dambeeyaba intaas kadib waxaa fursadda la siiyey oo isna munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey labada beel ee diyada kala qaatay labada beelood waxaan leeyahay aan ku dardaarma insha allahu tacaala sida maaragta wanaagga leh ee khayrka leh ee dhabar adayga leh ee masiibadii dhacday maaragtay gurmadka looga sameeyey ee wilaayada maaragta aad u maqasheen ee aad gacmaha isu qabsateen ee xuquuqdii aad u keenteen maaragta waa inay ku ekaaneen xafladdan waa inay ku ekaaneen meelahan waa in la geeyaa guryaha gudaha waa in la geeyaa waa inay dadkii walaaloobaan waa waxyaabihii shayaadiinta gaalada waday waa in laga hortagaa jazaakum allahu khayran waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadan ee diyada ku kala guddoomayeen beelaha jajaala iyo makanne nabadoon axmed jihaad adinka marka waxaa idinkala dardaarmayaa dhiigga raggaasa shareecada keeneen inaada ku raaxaysanana keliya aad wax ka difaacdaan waa inaad wax ka difaacdaan wallaahi waa nabad waa barwaaqown anagay reer hebel iyo qabiilaadku waa kala nasteen biyo xalaalaha kala qaadanay ilmihii agoontaa ee xoolo helo adoogu ka dhintay keliya laydinkama rabo difaaca idinka rabtaa wax muudiya diyada waa aruur taqaaniine hubka gaalada iyo cadowga lagula dagaalamo waa inaad aruursaan oo shareecada difaacdaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonnada labada beelood ee diyada kala qaatay nabadoonka beesha makane nabadoon ibraahim maxamed cabdiraxmaan ayaa waxaa diyada shan qof uu ku wareejinayaa nabadoonka beesha jajaale waxaan marka maanta insha allahu tacaala halkaan u taaganahay anigoo ah ibraahim maxamed cabdiraxmaan naqiibka beesha makanne waxaan rabaa halkaan inaan ku wareejiyo walaalkay naqiibka beesha jajeele diyooyin oo shan ruux ah diyadood oo qofkiiba boqol halaad uu yahay walaalkay inuu igu gudbo lacagtaas iyada ah oo diyadaa shantaa ruux ah inuu iga gudbo ayaan rabaa sidoo kale nabadoonka beesha jajeele nabadoon cusmaan cali yuusuf ayaa isna waxa uu diya ku wareejinayaa nabadoonka beesha makane
anigoo ah naqiibka beesha jajeele cusmaan cali yuusuf aan ku wareejinno afar nin oo beesha makane laga dilay oo beesha jajeele ka dishay afartaa nin ninkiiba boqol halaad u yahay waxaan ku wareejin rabaa walaalahayn beesha makana oo ay ka dishay beesha jajeele insha allahu tacaala lacagtaas oo ah oo dolar waxaa iskale beesha makana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha makana sheekh ibraahim cabdiraxmaan dolar ayaan ku wareejiyey maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay waanwaan iyo heshiis dhex dhigaan qabaa'ilada muslimiinta ah kuwaas oo u soo xaaja doonta goobaha ay ka arrimiyaan ragga ku shaqeeya gaadiidka yaryar ee tagaasida loo yaqaano ayaa magaalada hargeysa ka dhigay isku soo baxay kaga soo horjeedaan lacago dheeraada oo lagu soo rogay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya maamulka somalilan ayaa lacago canshuura oo tiro badan waxa uu dusha ka saaray amaba ku soo rogay ragga ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee tagsiyada ah iyagoo arrintaasina walaac xoog leh ka muujiyey shalay gelinkii dambe tagaasilayda ayaa waxa ay banaanbax ka dhigeen magaalada hargeysa iyago oo sheegay lacagtaasi inaanay u dulqaada karaynin waxa ay tilmaameen inay tahay mid aanay iyagu xamili karin iyagoo wejiyadooda ay muruga ka muuqato ayay sheegeen in horeyba canshuur looga qaadi jiray islamarkaasina midaani ay dheeraad tahay oo lasii dul saaray iyadoo tii hore aan waxba laga dhimin waxaan ka cabanaynaa labada maxay atay canshuurood dowladdii dhexna mid naga qaadayso dowladdii hoosena mid naga qaadayso waxna maxay atay qaadan karana maaha baarkin ma hayno aanu istaagno aan wax ku soo saarno eriyada iyo juban baa noo dheer askariga dilkiisaa noo dheer ganaax iyo xadhig baa noo dheer waxaasoo dhibaanu qabnaa hagardaamo kalaa noo dheer oo fara badan laba gaadhi karaa ma jiro laba cashuurood iyo laba wadamarisood iyo laba bahal tii maaliyadda iyo tii liisanka iyo tii dowladda hoose iyo tii kala wareejinta cid karaysaa ma jiro duqa magaalada hargeysa ee iminka cabdikariin axmed mooge oo dhowr bilood ka hor xilkaasi loo doortay wuxuu ahaa ninay reer hargeysa aad u taageereen islamarkaasina ay codkooda siiyeen waxaanay u arkayeen inuu horumar gaarsiinayo laakiinse waxaa xusud mudan in ninkastoo dimuqraadi uu meel xun la'yahay islamarkaana kuwii shalay garabka siiyey uu ka ooyanayo soddonkaa sanno dhowriyo toban maayir baa caasimadda hargeysa soo maray dhowriyo tobankaa maayir ee caasimadda soo maray labadan maayir ee iminka xilka la kala wareegay mooye ma jiro maayir kale oo ka horreeyey oo tagaasida hungureeyey cashuurna weydiiyey yidhina lacag baan idinka doonayaa cabdikariin axmed mooge wuxuu ku hololeeyey inuu hargeyse qurux badan dhisayo hargeyse qurux badan haddaad dhisayso macnaheedu ma aha miskiin baa miska la fuulaloo intiisii u taag daran baan cashuur saa'ida oo fooqaldaaqaa oo maqdaca aan weydiinaya maamulada dalka ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa hadba waxa ay soo rogaan canshuur xaddhaafa taas oo shacabka ay qasab uga qaadaan
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyahaal furqaan ciidamo ka tirsan dowladda ruushka ayaa lagu qaraxiyey waddanka suuriya ila wareedyo ku sugan waddanka suuriya ayaa soo tabinayay in qarax xoogan lala beegsaday koonanyo ciidamo ruusha uu ku socdaaliyey qaybo ka mida waddankaas ciidamadan ayaa waxaa qaraxa lagula beegsaday inta u dhexaysa magaalada israel iyo darca oo dhaca koonfurta suuriya ila wareedyadan ayaa waxaa intaas ku dareen in qaraxa oo ahaa mihnada dhulka lagu aaso uu haleelay kolonyada ciidamada ruushka waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waddanka suuriya waxaa duulaan ku jooga dowlado ay ka mid yihiin ruushka maraykanka iyo turkiga kuwaasoo gudaha waddankaas ka fuliya duqaymo ay la beegsadaan dadka rayidka ah warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya raadiyahaal furqaan waa inaga intaa